nabadgelyo iyo naxariis korkiina ha ahaato saaxiibadayna dhegaysanayaan waxaynu idinku salaamaynaa magaca eebbe naxariis guud iyo midba garab naxariista oo doonayo in qof weliba uu fahmo uuna raaco jidka xaqnimada uu isagana farayo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baan ugu faraxsannahay sida aan ugu soo noqonnay barnaamijkeenna maanta oo ah jidka xaqnimada oo ka hadlayo sheekooyinka nebiyada uu muuse qoray ee sida ay ugu qoran tahay bugga towraadka dhegeystayaal weli waxaynu ku guda jirnaa sheekooyinkii uu qoray nebi muuse bal raximahullahu sida ay ugu qoran tahay towraadka oo reer bani israa'iil xitaa shirkii oo dhammu waxay cidladii siin siin yimaadeen bishii koowaad markaasaa dadkii waxay degeen kadesh oo maryana nebi ciise hooyadiis halkaasay ku dhimatay halkaasaa lagu aasay oo shirkiina biyo ma haysan oo waxay markaasi muuse iyo haaruun u wada shireen oo halkaasaa dadkii muuse la dirireen waxay la hadleen oo ku yidhaahdeen waxaanu roonayd inaynu waalahaynu iskala dhimanno markay rabbiga hortiisa ku dhinteen bal maxaad shirka rabbiga cidladan u keenteen si aan annaga iyo lodaydu uba halkan uga wada dhimanno oo maxaadse dadkii masar nooga soo bixiseen oo aad meeshan sharka ah noo keenteen waayo meeshanu ma ahan meel laga helo indho ama berde ama geed canab amase ruumaano iyo biyo iyo canabo loogama harko markaasay muuse iyo haaruun ururka hortiisa uga tageen iridii teendhadii shirka halkaasay wejiga dalka dhigeen oo waxaa iyagu u muuqatay ammaantii rabbiga oo markaasaa muuse la hadlay oo wuxuu ku yidhi u shaqaado oo adiga iyo walaalaha haaruun dadka shirka ah oo dhammu soo shirayay oo iyagu arkay dhagaxa la hadlay biyo ha soo daayeen oo waxaa inaad iyaga dhagaxa biyo uga keentaan si aad u wada waraabisid shirka iyo lo-duba markaasaa muuse u shii qaatay hortiisa siduu iyaga ugu amro markaasaa muuse iyo haaruun bal raximahullahu ururkii oo dhammu ku soo urureen ururiyeen dhagaxii hortiisa oo wuxuu iyagii ku yidhaahdeen war bal maqla caasiyiin yahay dhagaxan biyo ama idinka soo daynaa halkaasaa muuse gacanta kor uga qaaday oo dhagaxii ayuu ushii laba jeer ku dhuftay oo waxaa ka baxay biyo aad u badan oo shirkii iyo loodiiba way wada cabeen markaasaa muuse uu iyo haaruun ku yidhi dalkii ima aydan rumaysan oo igamana aydan dhigin reer banu israa'iil hortooda haddaba sidaa daraaddeed idinku shirkan geyn maysaan dalkii aan iyaga siiyey kuwanu waa biyihii meerihiiba maxaa yeelay reer banu israa'iil wey la dirireen ee rabbiga oo waxay iyagii tusay inuu ahaado mid rabbiga ka cabso badan markaasaa muuse kuwa fariin wadaha qaadeysha uga diray boqorkii reer binu israa'iil ka mid ah oo wuxuu ku yidhi annagoo ah walaalaha ilmaha reer binu israa'iil waxaanu kugu leenahay waad garanaysaa midkii uga soo dhacay oo dhammu iyo sida awowyaasha dalka masar uga tageen iyo aanuu masar wakhti dheer deganayn masaarintu aad iyo aad bay inoo xumeeyeen annaga iyo awowayaasheennaba oo marka aanu rabbiga u qeeshay codkaygii uu maqlay oo wuxuu inoo soo diray malaa'igyo oo masarna wuu naga soo bixiyey oo haddaba waxaynu joognaa kadeesh oo ah magaalada ku taala sohdinta darafkeeda waan ku barbaariyey naadaa aan hadalkaaga dhex marne ka dhexmari maayo beri ama beer canab oo ceelasha biyahooda ka cabi mayno waxaynu iska maraynaa boqorka wadaadkiisa ugu leexan mayno xagga midigta ama xagga bidixda jeranayu sodinta ka baxno markaasaa ree bani israa'iil waxay ku yidhaahdeen annagu wadaad weyn baynu iska mawadada weyn baynu iska maraynaa oo annaga iyo lodayduba haddanu biyo ka cabno qiimahooda waynu ka siinaynaa haddaba annaga aan inaaba wax kale samaynin aan dalkaaga cagaha ku dhex marayno oo isna wuxuu yidhi dalkayga soo dhex mari mayno markaasaa boqorkii waddankii wuxuu soo bixiyey reer banu israa'iil isagoo gacan xoog leh dadka badan ku wataa oo sidaasuu boqorkii waddankaasi uga diiday reer banu israa'iil inay soodintiisa soo dhex maraan oo saa aawadeed reer banu israa'iil way ka leexdeen markaasaa muuse bal raximahillaahu sameeyey sidii rabbiga ku amray oo waxay fuuleen buurxoor iyadoo shirkii oo dhammu ay u jeedeen markaasaa muuse haaruun ka bixiyey dharkiisa oo wuxuu u geliyey wiilkiisa markaasaa haaruun bal raximahullahu ku dhintay halkaas oo aan buurta dhalladeeda kolkaasay muuse nebi muuse iyo cadaseer buurta ka soo degeen oo markii shirkii oo dhammu ay arkeen in nebi haaruun dhintay ayay reer banu israa'iil oo dhammu waxay haaruun bal raximahullah u ooyeen intay soddon maalmood ah markaasay dadkii muuse u yimaadeen oo waxay ku yidhaahdeen annagu waynu dambaabnay maxaa yeelay waxaynu ku hadalnay wax ka gees ah rabbiga iyo adiga haddaba rabbiga noo bari inuu aabeesooyinka naga fogeeyo markaasaa muuse dadkii u bariyey ilaahey oo rabbiga wuxuu nebi muuse ku yidhi abeeso samee oo tircalaan kor ka saar oo mid kasta oo la qeenooba markuu arko inuu noolaanayo oo wuxuu nebi muuse ba abeesa naxas ah sameeyey oo wuxuu kor saaray tiirkii caalanka oo haddii abeeso qof qaniinto oo qofku soo eego abeesadii naxasta ahayd wuu noolaan jiray taasi waa taariikhda siday uu qoran tahay buga towraadka uu qoray nebi muuse bal raximahullaahu dhegeystayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudano haddii aad qabtaan wax su-aala ama aad doonayso inaad wax ka kororsataan barnaamijyadeena maanta fadlan inala soo xiriir ciwaanka yagu waa radio somaly one at gmail dot com mar labaad imeilka yagu waa radio somaly one at gmail dot com
jidkaagan dogolka mowluqoo ku daahiyo dibna dhuxusha muudiro marmar dib uga faydiyo sanqaroorkan soo degi inta dheeraale ilkaa weg daruurte iridkaagan dogolka mowluqoo ku daahiyo dibna dhuxusha muudiro marmar dib uga faydiyo sanqaroorkan soo degay inta deeraale ay madaxishoodka markaad noqontaa dadabta ballaygu dilaya qolayga daraya intaad deeraale dumarugu filxoonay dayax shan iyo tobanaad dahabagu masaali dadabtii toddobii toban uga loogu daraye indhaad deeraale markaad socodka damacdige ekeenida tallaabada miisaanka lagu daray laafyaha la daawado dadku waxay yidhaahdaan may daarin ciide daawo islaamudi markaad socodka damacdige deganida tallaabada miisaanka lagu daray afyaha la daawado dadku waxay yidhaahdaan may daarin ciide daawo islaamudyay ay madaxishoodka markaad luquntaa dadabta dadba laygu didaya oo layga daraya indhaad deeraaley marugu filfoolay dayax shan iyo tobanaad dahab lagu masaali dadabtii toddobiyo toban kuga loogu daraye indhaad deeraale adkiyo sunnayaasha duulka amantood bilaye ay madaxishoodka markaad luquntaa dadabta adbaa laygu didaya oo layga daraya indhaad deeraale dumarugu filfoolay dayax shan iyo tobanaad dahab lagu masaali dadabtii toddobiyo toban uga loogu daraaye indhadeeraale
dhegeystayaasheenna qiimaha iyo qadarinta mudana waxaynu soo gaarnay gebgabadii barnaamijkeenna jidka xaqnimada haddii aad doonaysaan inaad su-aal ka dhiibataan ama aad wax ka kororsataan fadlan inala soo xiriira imeilka yagu waa radio somaly one at gmail dot com mar labaad imeilka yagu waa radio somaly one at gmail dot com intaynu hawada dib ugu kulmayno waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo